alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira baabka toddobiyo tobnaad baabu maa ja'a fii sifati cimaamati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam baabkani wuxuu ku saabsan yahay cimaamaddii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo siduu u cimaamadan jiray baabu maa ay baabu dikri maa ama baabu bayaani maa kii caddayntiisa ayuu u baab yahay jaa'a ku yimi fii sifati cimaamati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam cimaamadda rasuulka sala allahu aleyh wasalam sifadeedii axaadiista ku soo aroortay in wax ka mida la sheegaayuu u baab yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam madaxiisa waa asturi jiray isagoo aan muxrim ahayn madaxiisoo faydan inuu ku socon jiray lama soo naqlin sanad saxiixoo lagu soo naqliyey ma jiro isagaan muxrim ahayn wakhtiyada qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam koofiyadda birta ee dagaalka ayuu xidhan jiroo madaxa ku asturi jiray wakhtiyada qaarkood mare ayuu ku xidhi jiray wakhtiyada qaarkood cimaamada ayuu ku xidhi jiray wahaakada fadaa'il gaara oo cimaamadda ku soo aroortay oo sheegaysa fadliga noocaasaa laga helayaa oo qawliga lama hayo laakiin ficilka nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu samayn jiraa la hayaa ama axaadiista lagu soo wariyee tilmaamaysaa salaadda lagu tukado cimaamad waxay ka fadli badan tahay salaadda kale biduuni cimaama lagu tukado toddobaatan goor axaadiistaasi ma sugna xadiiska boqol iyo afar iyo toban qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa maxamed ibnu bashaar qaala xadasanaa cabdiraxmaan ibnu mahdiyin can xamaad ibni salama xaa wa xadasanaa maxmuud ibnu khaylaan qaala xadasanaa wakiicun can xamaad ibni salamata can abi zubayri can jaabirin qaala dakhala anabiyu sala allahu aleyh wasalam makkata yowma alfatxi wa calayhi cimaamatun sawdaa riwaayadda markaa sanadkan ku sugan dhammaan horaynu u soo aragnay xaadaana waxaa loo jeedaa sidaynu hore ugu soo sheegnay taxwiilu sanad sanadkii in la xawilay marka darafka sokee sanadku wuxuu ka leeyahay laba markaa sanad buu ka noqonayaa laba faraar buu yeelanayaa laakiin xagga hoose waa ka midaysan yihi waxaa labada dariiq isugu tegayaan xamaad ibnu salama isugu tegayaan imaamu tirmidi maxamed ibnu bashaar iyo maxmuud ibnu khaylaan baa labadaba xadiiskan u sheegay oo uga warramay labadoodana mid walba midna cabdiraxmaan ibnu mahdiyin baa uga warramay midna wakiic ibnujaraax ayaa uga warramay wakiic ibnujaraax iyo cabdiraxmaan ibnu mahdiyinna labadaba waxa uga warramay xamaad ibnu salama marka qaybta hoose sanadku waa ka midaysan yihi laakiin qaybtan soke ayuu laba dariiq kale noqonaya wuxuuse ku kulmayaa xamaad ibnu salama ayuu ku kulmaya abizubayr can jaabir xoogaa yacni tadliis buu sameeyaa waana cancaneeyey waana cancaneeyey waatuu imaamu dahabi yidhaahdo abizubayr can jaabir ilaa toban xadiis baa saxiixu muslim ku sugan oo uu cancanaynaayo riwaayadii leysna ma aha haddii layska warinaayo abizubayr waa maxmuulatun cala asamaac samaac baa lagu xambaarayaa abizubayr inuu markaa jaabir ka maqlaa lagu xambaaraya walow haba cancaneeye marka wuxuu yidhi mana aha riwaayadii lays uu ka warin jiray abizubayr ma aha ilaa toban xadiis meelahaasaana ku sugan fii saxiixi muslim oo cancanadaasi ku sugan tahay fa fi lqalbi minha shay qalbiga waxbaa kaga sugan axaadiistaa sixadooda waxaa odhanaayo sidaa dahabi ayaa odhanaya xadiiskanna hadda waa cancanaynayaa cancana ayuu markaa ku warinaya muslimna saxiixa waa ku soo wariyey inkastoo markaa axaadiista saxiixaynka culamo badan ay ku xambaaraan inay markaa waxa weeye iska mutasilo ay tahay talaqiga ummaddu qabuulka kula kulantay daraaddeed ama marka waxa weeye labada imaam inay ogaadeen yacni dariiqiyo markaa samaaca sheegaya inay ogaadeen ama talaqiga ummadda ama riwaayaad kale inay jiraan aawadeed culammadu way aqbalaan marka badiba waxba kuma cilleeyaan xadiiskani waa saxiix muslimna saxiixuu ku soo wariyey jaabir ibnu cabdillaah waxa uu yidhi dakhala anabiyu sala allahu aleyh wasalam makkata yowma alfatxi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo galay maka maalintii fatxiga ayuu soo galay fatxu makka maalintaasuu soo galay wa calayhi cimaamatun sawdaa iyada oo nebiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa ay ku sugan tahay ee calaa ra'si cimaamatun sawdaa cimaamad madoobe ay ku sugan tahay waa jumla xaaliya wa calayhi cimaamatun sawdaa muslim wuxuu kordhinayaa bighayri ixraam ixraam la'aan buu ku soo galo ixraam isagoo ka madhan oo aan muxrim ahayn ayuu soo galay marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu xidhay cimaamad madow marka midabkii la doono ayaa la xidhan karaa ama madow ha noqdo ama cawlaan ha noqoto ama caddaan ha noqoto waxaanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam madowga u xidhay waa libayaani jawaaz caddaynta uu caddaynaayo bannaanaanshaheeda ayaa ku sugan waxyaalo kaleoo qaarkood ay sheegeen waa jiraan laakiin waxyaalahaasi markaa saxiix ma aha marka madowga nebigu calayhi salaatu wasalaam waa xidhay midab gaarana ma laasimi jirin ha yeeshe caddaantaa ka fadli badan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam midabka cad wuu amray ilbasuulbayaad midabka cad xidha waxaanuu tilmaamay inuu yahay markaa midabka nadaafadda badan ee wanaagga badan markaa inuu yahay ayuu markaa tilmaamay marka shaki waxaanu ku sugnayn in caddaantu ka fadli badan tahay ayaa marka aan shaki ku sugnayn haddana maca daalik madowga in la xidhaa waa bannaan tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa cimaamadaha nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xidhan jiray yacni markaa cimaamad madoobey inay ku jirtayna waa laga qaadanayaa cimaamad madoobey inay ku jirtayna waa laga qaadanayaa xadiiskani shawaahid kalena weliba waa leeyahay oo markaysaga waxaan yacni mawduucan sii tilmaamaya waa leeyahay oo saasoo kale tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu cimaamad madow inuu xidhay sheegaysa sida xadiiska inoo iman doona ee camru bnu xurays ayaa ka mida waa yahay waxaynu soo aragnay xadiiskii saxiixaynka ee sheegaayay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu maka soo galay sannaddii fatxiga ama maalintii fatxiga isagoo koofiyad biri ay madaxa ugu jirto xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa cimaamad madow inuu sitay ayuu tilmaamaya culammadu labada way jamciyeen oo waa kulmiyeen waxay ku kulmiyeen in la yidhaahdo wuu iska dul xidhnaa oo masalan nebigu calayhi salaatu wasalaam cimaamadda madow iyo koofiyaddu wuu kala sarraysiiyey oo wuu iska dul xidhay oo waa jamciyey kaasi waa weji weji labaadna culamada qaarkood waa ku kulmiyaan oo waa in la yidhaahdo markii hore ay maka soo gelayeen ee xaaladda caynkaasa ay gaaladii doonayeen inay la dagaalamaan xaaladda koofiyadda birta abusitay markii waxa weeyaan ay jabeen ay noqotay inaynay markaa dagaal yacni ugu babacdhigi karin oo ay dagaalkii iska dhaafeenna waa iska bixiyey oo wuxuu markaa xidhay yacni cimaamadda madow labada tawjiihba culammadu waa sheegaan oo labadaba waa ku kulmiyaan bikayri ixraamin iyo cimaamadda madow waxaa laga qaadanayaa si aynu hore u soo sheegnay xalay maka soo gelitaanka la soo gelaayo inay bannaan tahay biduuni ixraam in lagu soo galo oo qofkii aan markaa xaj ama cumro aan niyaysnayn maka ixraam la'aan buu ku geli karaa waajibna kuma aha inuu ixraam ku galo ha yeeshee qofkii doonaaya ama xaj ama cumro niyeysanoo sidaa doonayaa waa inuu ilaaba ilaa isagoo muxrima uu soo galaa oo waxa weeye uu soo ixraamtaa laakiin kii aan markaa xaj ama cumro markaa u socon ee qarad kale ama ujeeddo kale markaa u socda xaaladda caynkaasa waajibkuma aha inuu maka ilaaba ilaa inuu ixraam ku soo galaa mid ku waajiba ma aha qowlka odhanaaya qof kastoo maka soo gelaya inuu ixraam ku soo galaa waajiba qowlka noocaasi waa qowl daciifa weeye xadiiskan iyo xadiiskii hore aynu soo aragnayna waa ka hor imanaya xadiiska boqol iyo shan iyo toban qaal imaamu tirmidiyu xadaana ibn abi cumar qaala xadaana sufyaanu can musaawirin ilwaraaq can jacfar ibni camri bni xurays can abiih qaala ra'aytu cala ra'si rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam cimaamatan sawda ibnu abi cumar waa maxamed ibnu yaxya ibnu abi cumar xalayna waa inagii soo aragnay yacni horena waa inoo soo maray markaa hore ayaynu aragnay sufyaan waa sufyaan ibnu cuyayna weeye oo ibnu abi cumar awowgii baa loo nisbeeyey aabbihii yaxyaa la odhan jiray maxamed ibnu yaxya ibni abi cumar yacni saasaa la odhan jiray sufyaan athawri muu soo gaadhin ee sufyaan ibnu cuyayne weeye sufyaanku ka wariya haddaad aragto ibnu abi cumar ama maxamed ibnu yaxya ibnu abi cumar haddaad aragto isagoo sufyaan wax ka warinaaya sufyaankaasi ilaaba ilaa waa sufyaan ibnu cuyayna ee sufyaan athawri ma musaawirin waraaq waa musaawir ibnu suwaar ibni cabdilxamiid alkuufi weeye nin gabyaana waa ahaa alwaraaqna waa la yidhi waraaq waxaa loo yidhi inuu waraaqaha iibin jiray iyo ashyaadaasaa lagu xambaaraya waa nisbo wa maca faacilin wa facaalin facil fii nasabin aghnaa can ilyaa'i faqubil wa tammaara ay duu tamrin waa kii timirta u saaxiibka ee timirta iibin jiray labbaan waa duu laban waa mid caano u saaxiiba bimacnaa caanaha ayuu iibiyaa nis baa loo jeeda haakada waraaqna waa saasi leeg musaawirin lilwaraaq waa nin saduuqoo runsheegid badan asxaabuulkutubi sittana waxbay u weriyeen marka laga reebo bukhaari shanta kale waxbay u weriyeen jacfar ibni camr ibni xurays waa nin maqbuul abuu xaafid ibni xajar odhanaya haddana maca daalik wuxuu ka mid yahay min rijaali muslim min rijaali muslim ayuu markaa ka mid yahay marka ibnu xibbaan iyo dahabi iyo way tawsiiqiyeen oo dahabi xataa qudhiisu wuxuu odhanayaa waa siqa ayuu odhanaya jamac siqaadaa wax ka wariyey waana min rijaali muslim calaa kulli xaal inuu saduuq yahay ayaa markaa waxa weeye ay u dhowdahay oo xadiiskiisa markaa la taxsiininayo imaam muslimna markuu jacfar ibnu camr ibnu xurays uu aabbihii wax ka warinaayo ayuu wax ka wariyaa bi hada taqyiid ayuu wax uga wariyaa xadiiskan laftiisana waa ka wariyeyoo waa fii saxiixi muslim isagoo riwaayada markaa jacfar ibnu camr ibnu xurays isagoo marka ah ayuu muslim ku sugan yahay waa yahay marka ninkan muslim waxbuu wariyey abu daawuudna waxbuu wariyey tirmidina shamaa'ilka keliya wax ugu wariyey jaamica waxba uguma warin nasaa'i iyo ibnu maajahna waxbay u wariyeen marka sanadkani waxa weeye insha allah waa sanad qawiya sidaa muslim marka uu u saxiixiyey ayaa marka loo aqbalaya waxaana ku sugan min riwaayati libni can abiih inaan aabbihii wax ka warinaaya waa jacfar oo aabbihii wax ka warinaya wey aabbihiina waxa uu ahaa saxaabi ayuu ahaa camr ibnu xurays waxau yidhi qaala ra'aytu calaa ra'si rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam cimaamatan sawdaa wuxuu yidhi waxaan ku arkay madaxa rasuulka sala allahu alayh wasalam korkiisa waxaan ku arkay cimaamatan cimaamad baan ku arkay cimaamadaasoo sawdaa'a madow ayaan ku arkay xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xoogaa nusakha iskhilaafsan nuskhada maahir waxa uu sheegayaa maahir nuskhadu taxqiijiyey yakhdubu waa ku jirtaa laakiin wuxuu tilmaamayaa nusakha makhduudka inay kala duwan yihiin qaala ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalam yakhdubu cala almimbari wa calayhi cimaamatun sawdaa waxaan arkay buu ihi nebiga calayhi salaatu wasalaam yakhdubu xaaluu khudbadaynayo cala almimbari mimbarka korkiisa uu ka khudbadaynayo wuxuu khudbadaynayay wa calayhi cimaamatun sawdaa walxaal calayhi korkiisa ay ku sugan tahay ee calaa ra'si madaxiisa korkiisa ay ku sugan tahay cimaamatun sawdaa cimaamad madoobi ay ku sugan tahay hoosta wuu qabtay wuxuu sheegay nusakha makhduudka ah saddex nuskho ka midi inay qorayaan ra'aytu calaa ra'si rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam cimaamatan sawdaa sida marka waxa weeye aanu xagga sare ku qornay buu yidhi maahir yakhdubu cala almimbari ziyaadada ah waxay ku sugnayd yaduna ilaa lix nuskho ayay ku sugnayd buuhi oo nusakha makhduudka ah ka mida waana sida waafaqsan buu ihi riwaayada ibnu maajaha waafaqsan riwaayada ibnu maajaha sida waafaqsan weeye waayahay bal aan akhrino riwaayada kale xadiidka boqol iyo lix iyo toban qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa maxmuud bnu khaylaana wa yuusuf bnu ciisa qaala xadasanaa wakiicun can musaawirin waraaq can jacfar ibni camr bni xurays can abiih ana nabiya sala allahu alayh wasalam khataba annaasa wa calayhi cimaamatun sawdaa sanadka ragga ku sugan horaynu u soo aragnay yuusuf ibnu ciisa maxamuud ibnu khaylaan in badan baynu soo aragnay miraar cadiida ayaynu soo aragnay yuusuf ibnu ciisa laftiisa waa soo aragnay waa yuusuf ibnu ciisa ibnu dinaar weeye waa nin iqa ah nin hiqa ah weeyaan bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo nasaa'iba waxbay u weriyeen marka xadiiskani waa xadiis saxiixa weeye muslimna saxiixa ayuu ku soo wariyey waxaa riwaayada muslim kordhinaysaa qad arkhaa tarafayha bayna katifayhi wuxuu ka laalaadiyo ka sii daayey dacalka cimaamadda riwaayada muslim baa kordhinaysa bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda ayuu ka sii daayo ka sii laalaadiyey marka wuxuu tilmaamayaa xadiiskanna nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu cimaamad madow xidhay saasuu tilmaamaya uuna ku khudbadeeyey wakhtiga markaa cimaamada madow nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xidhay kuna khudbadeeyey waxay ahayd waa wakhtigii marka waxa maka uu galay ee fatxu makka markaasay ahayd waxaanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka khudbadeeyey siday culammadu sheegeen albaabka kacbada meeshaana mimber ma ool walow riwaayada markaa waxaa weeye nusakha qaar idiin qoreen mimber haba sheegaane maalintaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mimber korkii kama khudbadayn laakiin albaabka kacbada agteeda ayuu ka khudbadeeyey sida xaafid ibnu xajarba uu sheegayey culamo kaleba ay tilmaameen riwaayaadka qaarkoodna way ku soo aroortay culamada qaarkood waxay dooneen riwaayada mimbarka inay u fasiraan macnaha lugawiga ah oo ay yidhaahdaan mimbarkii la yaqaanay loogama jeedee waxaa laga tilmaamayaa albaabka kacbadu waa dheer yahay oo waxay u yeeleen jaranjaray u yeeleen oo saray u dheereeyeen markii waxa weeye albaabka kacbada la dhisay saas aawadeed marka la gelaayo kacbada jaranjaradaasaa la koraa sallaamay leedahay saraa loo qaado waa tii markaa la yidhi maxaa sare ay ugu qaadeen carabtu markay dhisayeen kacbada qurayshi markay dhisaysay kacbada maxay albaabka u sarraysiisay waxay albaabka u sarraysiiyeen baa layidhi si ay markaa qofkii aynay doonayn ay uga turiyeeyaan oo marka uu soo karo dee albaabkii kacbadu markuu furan yaho gudaha lagaga jiro hadduu qof soo karo sidaa haddii loo riixo dee wuu dhacayaa laakiin meeshu hadday siman tahay dee dhulkiibuu ku taagan yahay oo xoog buu leeyihi laakiin haddii waxa weeye sallaankaa uu soo koro halka ka dambaysaa waxay noqonaysaa dee meel hoosaysay noqonaysaa hadduu sidaa u yara hantaaqoodo waxa weeye dee waa dhacayaa marka sidaas aawadeed jaranjaro dheer baa loo korayaa dee dhulka kale wuu ka korreeyaa yacni dhowr marka waxa weeye kaabadood ayaa markaa loo korayaa marka albaabka albaabkuna meel sare ayuu ku yaallaa waa ka arki kartaan markaysaga shaashaadka iyo waxa la midka ah waa ka arki kartaan sidaas aawadeed xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa mimbarka riwaayaadka qaar ku soo arooray waxaa looga jeedaa catabata alkacba yacni xatabadda kacbada albaabkeedaa looga jeedaa xatabadu waa carabi waa cataba ya yacni cataba ayaynu xatabad nidhi marka waxa weeye halka albaabka kacbada ee marka waxa weeye kaabadahaas jaranjaradii ku yaalliin ayaa markaa laga tilmaamaya marka waxaa looga jeedaa yacni xagga macnaha luqada ayaa marka waxa weeye markaa mimbarku ku dhacaya oo mimbar waxaa laga tilmaamayaa meel sarraysuun baa looga jeedaa laakiin mimbarka markaa la yaqaane hadda macruufka ahi kaasi ma jirin yacni markaas nebigana calayhi salaatu wasalaam maalintaa looma soo dhigin marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal xadiiskanna waa isku xadiis weeyaane oo waxaa laga eegaa xadiiska matniga iyo dee saxaabiga laga eegaa hadduu isku saxaabi yahay matnigana faariq mu'asire aanu u dhaxaynin waxaa la ictibaariyaa xadiis waaxid walow asaaniid kala duwan ha u yeesho saxaabiga inta ka sokaysa xadiis keliyaa la ictibaariyaa marka waxa weeye laakiin hadduu kale laba saxaabi yahay walow matniguba isku mid ha noqdee markaana waxaa la ictibaariyaa laba xadiis inuu yahay ayaa la ictibaariyaa yacani waxa weeye matniga keliya lama eego waxaa la eegayaa gees matnigaa la eegaya geesta labaadna waxaa la eegayaa saxaabigaa la eegayaa mawdicaynkaasoo kale waa lagu qaldamaa waxaa dhacday culammada qaarkood inay dadka qaar qabsadeen oo ay yidhaahdeen axaadiis ku sugan saxiixaynka ayuu yidhi waa axaadiisaan markaa bukhaari iyo muslim soo saarin oo saxiixa ah markaasaa waxay noqotay axaadiistuu keenay matniga laftiisa inuu eegay bis inuu taa eegay bukhaari wuxuu soo saaray min xadiisi fulaan ama min xadiisi abi hurayra ama min xadiisi abi saciid yacni xadiiska kale ee marka waxa weeye xagga matniga kala midkaana ay culammada qaar leeyihiin bukhaari iyo muslim ma soo saarin waana saxiix waxa weeye waa min xadiisi jaabir ama waa min xadiisi anas ama waa min xadiisi saxaabiyin aakhar waxaa la eegaya xagga saxaabiga ayaa la eegaya haddii kale saxaabi ay yihiin waa laba xadiis bay kale yihiin walow isku matnigu isku mid ha noqdo ya sinaacada markaysaga xadiisiga ah culammada marka muxadisiintu siday u eegaan waa saas weeye haddii matnigu ziyaado kale leeyahay ziyaada mu'asira hadduu kale leeyahay ziyaado saamayn keensanaysa oo faariq muctabari u dhaxeeyo isku saxaabi ha noqdo matnigana in badan ah isku mid ha noqotee ziyaada mu'asira hadday ku jirtana markaana waxaa la odhanayaa waxa weeye xadiiskaasi zawaa'idduu ka mid yahay waa xadiis ka dheeraada bukhaari iyo muslim ayaa markaa la odhanaya sidaas yada ah ayaa markaa la odhanaya marka waxa weye calaa kulli xaal labadan xadiis hadda waxa weeye waa isku xadiis keliya weeye oo matniguna markaa faariq mu'asara u dhexeeya markaysa waxa qadarka inoo qoran marka inta aynu ku darnay aynaan sheegin riwaayada ziyaadada ah yacni macna ahaan waa isku mid yacni xagga saxaabigana waa isku mid waxaa laga qaadanayaa marka cimaamadda madow in la xidhan karo ayaa laga qaadanayaa laguna khudbadayn karo walow marka haba ka fadli badnaato ta cadi ha ka fadli badnaato ama marada cadiba caam ahaan ha uga fadli badnaatee sidaasaa laga qaadanaya riwaayaadka qaarkooda xadiiska ka mida waxaa ku soo aroortay cimaamatan yacni markaa xarqaaniyatan ama xaraqaaniyatan yacni cimaamad madow baa loo jeedaa xaraqaaniyatan marka la leeyahayna waxaa laga tilmaamayaa shaygu hadduu gubto uu madoobaadaa marka macna ahaan waxay la mid tahay sawdaa bay la mid tahay yacni way madowdahay ayay markaa iyaduna la macno tahay taas haddaad aragtana waxa weeye waa la macno oo waa la mid tan qad arkhaa darafayha bayna katifayhi axaadiista kale balaan gaadhno kuwaasaynu markaa ku sharxi doonnaa in sha allah xadiidka qala xadaanaa haaruun bnu isxaaq alhamdaaniyu qaala xadaanaa yaxya bnu muxamedin almadiniyu can cabdilcasiis bni muxamedin can cubaydillaahi bni cumar can naaficin can ibni cumara qaala kana anabiyu sala allahu aleyh wasalam ida actama sadala cimaamatahu bayna katifayh haaruun ibnu isxaaq alhamdaani waa nin marka waxa weeye saduuqa weeye waa nin saduuqa oo run sheegid badan waxaana wax u wariyey tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnu maajah labada saxiix waxba looguma warin ha yeeshee bukhaari baa jusu alqiraa'a juskiisa jusu lqiraa'a la yidhaahdo ayuu wax ugu wariyey yaxya bnu muxamed almadini ama almadani kolba kii la yidhaahdo waa yaxya bnu muxamed ibni cabdillaahi bni mihraan waxaa la odhan jiray aljaariyu baa la odhan jiray waa nin saduuqo runsheegid badan ha yeeshee waa khata'aa oo waxa uu leeyahay akhtaa buu markaysaga uu leeyahay labada saxiix waxba looguma warin laakiin waxa wax u wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i baa wax wariyey labada saxiixna waxba looguma warin culamada qaarkood calaa kulli xaal kolley way ka hadlaan yacni markaa ninkan waa ka hadlaan laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa saduuq laakiin akhtaa buu leeyahay oo waxa weeye wuu khata'aa akhtaa mutacadida ayaa laga soo naqliyey waayahay cabdilcasiis ibnu maxamed waa cabdilcasiis ibnu maxamed adaraawardiyu daraawardi ninka la yidhaahdo weeye waa nin saduuqoo runsheegid badan ha yeeshee akhtaadiisii baa waagi dambe marka waxaa badatay laakiin marka uu kitaabkiisa ka warinayo waa wuxuu ahaa qawi marka waa nin saduuqa laakiin markuu wax ka warinaayo akhtaa badan baa ku dhacday akhtaa badan ayaa ku dhacday bukhaari iyo muslim waxbay u wariyeenoo waa min rijaal iljamaaca asxaabuulkutubi sittaba waxbaa loogu wariyey ha yeeshee culamada qaarkood waxay yidhaaheen xadiiska cubaydullaahi alcumari uu ka warinaayo waa ninka hohaadda ka warinaye yacni marka xadiiskiisa markuu wax ka wariyo sida nasaa'i iyo culamo kaleba ay ka cabbireen waa munkar bay yidhahdeen xadiiskiisu markuu cubaydillaahi alcumari cubaydillaahi ibnu cumar ibnu xafs ibnu caasim ibnu cumar ibnu alkhataab uu wax ka warinaayo axaadiistiisa waa qaldaa oo waa munkar wuxuu ka wariyaa waayo wuxuu markaa ka maqlay ama ka wariyey cabdullaahi almukabar ninkan walaalkii waa ninka nina cabdullaahi baa layahay nina cubaydullaahi baa la yidhaahdaa waa laba ninoo walaalo ah cabdullaahi alcumari iyo cubaydullaahi alcumari tafiirtii cumar ibnu khadaab bayna ka mid ahaayeen marka ninna waxa weye waa nin daciif ah waa ninka markaa magaciisa la weynanaayo cabdullaahi la odhanaayo waa cabdullaahi ibnu cumar ibnu xafs ibni caasim ibni cumar ibni alkhataab ninkaas isagu waa daciif laakiin kan inoo qoran ee sanadkan ku jiraa oo cubaydullaahi ah waa nin iqaa wey waa nin iqa'a wey marka axaadiistii labadoodu isku qalday saas aawadeed bay a'immada qaarkood yidhaahdeen sida imaam axmed iyo nasaa'i iyo wuxuu cubaydullaahi alcumari ka wariyaa waa munkar oo waa wax markaa daciifa wuu qaldayaa oo wuxuu markaa cabdullaahi alcumari wuxuu ka maqlay ama ka wariyey ayuu cubaydillaah u tiiriyaa yacni sidaas la yidhi laakiin sida kale waa nin rusheegid badan buu ahaa akhtaadaa ku dhacday uun mooyaane yacni akhtaa doora ayaa ka dhacday bukhaari iyo muslim markay wax ka warinayaan calaa sabiili intiqaa axaadiistiisa ay kala xulanayaan oo axaadiista aanu ku khati'in ay qaadanayaan sidaasay wax uga wariyeen waa yahay cubaydillaahi ibnu cumar waa cubaydillaahi alcumari waa cubaydillaahi ibnu cumar ibnu xafs ibni caasim ibni cumar ibni alkhataab weeyaan waa nin hiqaa weeye waana min rijaali aljamaaca weeye marka xadiidkan calaa kulli xaal waa laga hadlaa imaamu tirmidi laftiisu waa soo wariyey xadiidkan oo jaamiciisu ku soo wariyey waana taxsiiniyey oo wuxuu yidhi xasanun hariib xasanun hariib saas yadaa buu yidhi imaamu tirmidi marka maadaama cabdulcasiis ibnu maxamed uu wax ka warinaayo cubaydillaah kollay dee markaa waxbaa ku jira ha yeeshee albaani duruqda xadiidka iyo shawaahida ayuu u keenay ayuu ku quweeyey waxaanu kaga hadlay silsilatu axaadiisi saxiixa ayuu ku niqaasho kaga hadlay duruq kalena soo arooriyey dabeedna majmuucu duruqa ayuu ku saxiixiyey hadda tasxiixa ku aragtaan marka waxa weeye mukhtasaru shamaa'ilka haddaad tasxiixa ku aragtaan wuxuu u jeedaa waa saxiixun lighayrih waayo wuxuu ku tafsiiliyey mawdicaa kale ayuu ku tafsiiliyey mawdicaa kale ayuu ku tafsiiliyey weliba waxaa jirta xadiiska muslimna waxa uu tilmaamayaa qad arkhaa darafayha bayna katifayhi ayuu tilmaamayaa oo xaggaana qadar ayuu ka waafaqayaa xadiiska kale ee muslim soo wariyey can ibni cumara qaala kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam idaa actama sadala cimaamatahu bayna katifayh cabdullaahi bnu cumar waxa uu sheego uu yidhi kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray idaa actama markuu cimaamato oo cimaamadda xidho sadala cimaamatahu cimaamaddiisa waa sii dayn jiray bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda ayuu ka sii dayn jiray yacnii halkaasuu ka laalaadin jiray labada garab u dhaxaysa ayuu ka laalaadin jiray qaala naaficun naaficu mawla bni cumari waxa uu yidhi wa kaana bnu cumara ibnu cumarna wuxuu ahaa yafcalu dalik mid sidaasoo kale sameeya ayuu ahaa qaala cubaydullaah cubaydullaahi alcumari waxau yidhi wa ra'aytu alqaasima bna muxammadin wa saaliman yafcalaani dalik wuxuu yidhi waxaan arkay alqaasima bna maxamed qaasim oo ina maxameda waa qaasim ibni maxamed ibni abi bakar wa saaliman iyo saalimba waxaan arkay yafcalaani daalik iyagoo sidaas samaynayaan arkay marka wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye iyaguna dayasho ay ku dayanayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam inay saa u samaynayeen marka itibaac bay ka ahayd ay marka waxabay raacayaan ayay markaa ka ahayd cimaamadda sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray waxay ahayd inuu madaxa ku xidhi jiray oo sida hadda markaa dee caado ahaan la sameeyo ama waxa weeye khaliijka carbeed oo kale hadda laga isticmaalo caadadaana kollay markaa waddanno kalena ay u soo gudubtay oo innagu dee waagii hore markaa qaabka ma lama isticmaali jirin sidan markaa hagoogtee sidan loo soo saaro nebigu calayhi salaatu wasalaam cimaamadda uma xidhan cimaamadda nebigu calayhi salaatu wasalaam madaxa ayuu ku mari jiray oo ku duubi jiray yacni waxaanu ka laalaadin jiray xaggaa dambe ayuu markaa dacalkeeda ka laalaadin jiray marka uu cimaamadda xidho qaabka noocaasaana loo samayn jiray oo dee caadada marka isagaa jirtay baa waxay ahayd in qaabkaa loo sameeyay marka ahayd oo carabtu yacni waxaweeye sida ay u xidhan jireen noocaasay ahayd dharka marka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii markaa daliil diida mooyaane yacni sidii marka waxa weeye caadadii carbeed ay ahayd inay u xidhaan ay u labistaan ay u labisan jiray wixii daliil reeba mooyaane wixii kale markaa waxay yihiin inay ku sugan yihiin yacni markaa in la taqriiriyo ibaaxa ay ku sugan yihiin oo bannaan yihiin baa laga qaadanayaa yacni wixii markaa nebigu amray fadiilo gaara kollay ku sugan haddii markaa yacni loo hayo daliil qowli ah oo sidaa yeela xaaladda noocaasa waxay noqonaysaa yacni markaa nooc tacabudiya inuu markaa ku jiro ayuu noqonayaa haddii kalena waxa weeye aan taas lahayn oo ay ficilka keliya markaa tahay yacni ashyaaduna ay ku saabsan tahay libaas iyo ashyaadaa ku saabsan tahay sunno qowliya oo markaa sidaa u xidha ama sidaa sameeya ama aynay jirin waxaa lagu xambaarayaa inay markaysaga mubaax tahay ayaa lagu xambaarayaa ibaaxada ayaa lagu xambaarayaa caadada markaysaa markaa jirta yacni khilaafka la khilaafayaana dee marka waxaa mid fiican ma aha libaasyada iyo marka waxa weeye timaha nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu ula baxay yacni markaa uu samayn jiray siduu u kala rogay siduu timaha marka waxa u rableeyey oo marka waxa weeye dee waa kii maka soo galay walahu arbacu khadaa'ir isagoo timihiisu afar rable ay yihiin oo waxa weeye marka rablo kastaaba gaarkiisa isugu soohan yihiin yacni afar rablo ay yihiin caddada carbeed baa ahayd in markaa timaha saasoo kale yacni markaa lagu sameeyo oo waxa weeye timaha lala baxo timaha la kala rogo markii la doonana la rableeyo oo waxa weeye markaa afar madax laga dhigo yacni madax waliba gaarkiisa marka waxaanu isugu xidhan yahay yacni fadiilo gaaroo ku jirtaa ma jirto timaha in saa loo rableeyaa ficilka nebigana sala allahu alayh wasalam waxaa laga qaadanayaa ibaaxo inay bannaan tahay ayaa markaa laga qaadanaya ashyaadan cimaamadda iyo xidhitaanka la xidhanayo iyo qaabka markaysaa markaa loo samaynayo dee waxa weeye carabtu qaabkaasay markaysaa u samayn jirtay yacni gaaladeed iyo muslimkeeduba noocaasay ahaayeen waxaanay markaa waxa weeye ay xidhnaayeen dee gaalada laftoodu cimaamadda noocaasay u xidhan jireen marka waxa weeye calaa kulli xaal nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa waafaqay oo marka waxa weeye markaa kuma khilaafin marka ibaaxa ayaa laga qaadanayaa ibaaxo ayaa laga qaadanayaa ibaaxadaa waxaa ka baxaya oo iyada fadiilo gaari ku sugnaanaysaa wixii amar ku yimi oo la yidhi sidaa yeela yacni markaa amar uu ku yimi waxaa la odhanayaa xaaladda noocaasa fadiilo khaasa ayaa ku sugan ayaa la odhanayaa oo markaa sidaas markaa yacni lagu xambaaraya axaadiista sheegaysa fadliga u sheegaysa cimaamadda oo odhanaysa fadliga noocayo noocaasaa laga helayaana waxba kama asixin saynu hore u soo sheegnay oo wax ka sugani ma jiro sunnayaashana waxaa loo qaybiyaa yacni markaa sunnatu cibaada iyo sunnatu caada ayaa loo qaybiyaa sunanulcaada ayaa jirta marka ashyaadii sunanulcaada ah waxay noqonaysaa yacni marka xasab alcaada ayaa lagu xidhanaya ibaaxadaana markaa laga faa'iidaysanayaa inay mubaax tahay oo ay marka waxay bannaan tahay saas aawoodee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan qofku hadduu joogo beled cimaamadda marka waxa weeye la duubo oo marka waxa weeye madaxa markaa lagu duubo oo sidaasi ay tahay sida markaa beledka lagu mucaamilo sidaa inuu markaa yacni waafaqo oo qaabkaasoo kale uu la yimaado ayaa marka waxa fiican haddii uu joogo beled markaa sidan kale marka waxa laysu saarana sida kale inuu waafaqo ayaa fiican waxa marka waxaweye khilaafsan baa markaa aan fiicnayn oo dee markaysaa markaa qofkii uu yacni markaa khilaafayo sidii markaa muctaadka ahayd ee caadada ahayd markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii uu xidhay calaa xasabi alcaada waxaa loo xidhanaya calaa xasabi alcaada ayaa loo xidhanayaa wixii tacabudi ay u soo aroortayna tacabudi oo qasad tacabud uga jeedayna qasad tacabud baa lagu xidhanaya ha yeeshee culamada qaarkood waxay yidhaahdeen qofku haddii sunanulcaadihii uu u sameeyo xubbi uu nebiga jecel yahay calayhi salaatu wasalaam iyo itibaacuu raacayo iyo jacayluu nebiga jecel yahay daraaddeed iyo inuu waafaqo inuu markaa jecel yahay waxaa loo rajaynayaa bacdu ahlicilmi baa yidhi iyayna wada odhane yacni in laga ajar siiyo ayaa loo rajaynayaa bacdu ahlicilmi oo saa yidhi waa jiraan tacriifka cimaamo marka la eegayana waxay culammadu yidhaahdeen waa wixii markaa madaxa lagu xidho ayaa la yidhahdaa cimaamad la yidhaahdaa marka saarista markaysa markaa cimaamad lama yidhaahdo saas aawoodee axkaamta cimaamadda laga dhaliyey oo sida marka waxa weeye in nebigu calayhi salaatu wasalaam timaha wax ka mida intuu masaxay inuu cimaamadda ku dhammaystiray hadda marka waxaweye tan shamaaqee sidan laysu soo saarayo yacni markaa sidaa la samayn maayo ee waxay noqonaysaa inaynay kaafi ahayn in la yidhaahdo masaxaaddii cimaamadda lagu dhammaystirayey baa aan ku samaynaya yacni marka waxawe kama imanayso waayo tan noocaasi waxa weeye madaxay ku xidhnayd madaxa markay ku xidhnayd saarista laga saaro inay ka xumaato iyo wax la mid oo xidhis dambe u baahatay iyobaa ka iman lahayd ashyaada noocaas qiyaaska tan looga qiyaasanayaana way ka duwan tahay marka asturaadii madaxa la asturayo wax la saarayey waa kala mid ha yeeshee cimaamadnimadii yacni sidii cimaamadda loo xidhan jiray yacni waxaweye xaggaa kama waafaqsana marka waxa weeye tacaariifta haddii la eego kutubu luqana waxay tilmaamayaan alcimaama inay tahay wixii madaxa lagu xidho ama lagu duuduubo inay tahay ayaa tacriifkeeduna marka uu tilmaamaya haddii marka waxa weeye sidaa nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam la samaynaayo waxay noqonaysaa cimaamadda madaxa inta lagu xidho in markaa dacalkana xagga dambe laga laalaadiyo xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey qad arkhaa tarafayha bayna katifayhi tarafayhaa tasniye ayay ugu timi yacni oo saxiixu muslimna ugu sugan tahay waxaana shuraaxda qaarkood ay yidhaahdeen yacni sida markaa usuusha ku sugan oo waxaweeye bilaadka yaga iyo beledada kaleba intiina loo soo wariyey tarafayha baa loo soo naqliyey caynkaasay markaa yidhaahdeen oo bimacnaa tarafahaa keliya ma hayno baa shuraaxda muslim sharaxday qaarkood ay yidhaahdeen inkastoo qaadiciyaad uu yidhi sawaabku waxay tahay tarafahaa yacni saas yadaa uu yidhi dacalkeeda ayuu ka laalaadiyey labada garab dhexdooda ka laalaadiyey laakiin sida markaa muslimka ku qoran hadda markaa nusakha matbuuca ah iyo sharaxyadu kuway saaran yihiinba waa tarafayhaa weeye waana sida shuraaxda qaar ay sheegayaan usuushii saxiixu muslime la soo naqliyey ee makhduudka ahaa ee fargurida lagu soo qoray ee qadiimka ahaa inay tarafayha dhammaantood manquul ku ahayd oo lagu soo raray haddii la hee labadeeda dacalna waxaa laga tilmaamayaa cimaamaddii dacal marka hore marka sidaa loo saaro dacal baa laalaadsamaya dabeedna waa lagu duubayaa kan kale markaysaga waa la gelinayaa marka la geliyaa dabeedna haddana laalaalaadinayaa darafkii kalena markaasuu laalaadsamayaa inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen halkan xanaga ama markaysaga yacni halkan lafgadheedda ka hoosaysa in la mariyo ayaa fiican salafka qaarkood ay odhan jireen culammada xanaabiladuna ay yidhaahdeen haddii aan markaysagaa la marin halkan yacni ka hoosaysa halkan cunahee lafgadheedda ka hoosaysa haddii aan la marin waxay noqonaysaa makruuh ayay noqonaysaa inkastoo shaaficiyadu ay yidhaahdeen wax karaaho ku jirtaa ma jirto haddii marka waxa weeye taxniika lagu samayn waayo oo halkaa hoose la marin waayo wax markaa karaaho ku sugani ma jirto bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen haddii marka waxa weeye aan dacalna la laalaadin halkan hoosee cunahana aan la marinin waxay noqonaysaa makruuh bay yidhaahdeen oo waxay noqonaysaa yacni inay karaahiye tahay ayay noqonaysaa bay markaa yidhaahdeen culammada qaarkoodna sidaas yadaa ayay mareen waayahay waagii hore muslimka caadadiisu waxay ahayd sida muctaadkee lagu yaqaanee lagu bartay in madixiisa wax saaran yihiin ama koofiyadii ha saarraato ama koofiyaddii dagaalku ha saarraato ama cimaamadii ha saarraato ama go' ha lagu duuduubo yacni say doontaba ha noqotee madaxu inaanu faydnayn baa waagii hore jiri jiray waxay noqonaysay xaalad naadirba ah ilaa culammada qaarkood ay yidhahdeen madaxu inuu faydnaado waa makruuhba oo ragga madaxiisu inaanu waxba saarnayne iska faydan yahay waa karaahiye markayse markaa ay yidhaahdeen laakiin dee curfigii waa isbeddeley oo waxay noqotay muslimiinta badankooda madaxoodu inuu faydan yahay acraaftuna waxay yidhaahdeen culammadu waa taqayurtaa curfigu waa isbeddelaa ashyaada qaarkoodoo waagii hore la odhan jiray muruu'ada shakhsigaaba dhacaysa oo markhaatiga geli maayo maanta markaa taasi ma jirto yacnii ashyaada qaarkood baa la odhan jiray hadduu qofku sidaas sameeyo yacni wuxuu noqonayaa mid muruu'adiisu dhacday oo markhaatiga aan gelin markaa taa madax faydnaantu saasay waayada qaarkood ahaan jirtay laakiin maadaama maanta ay noqotay curfi shaa'ica lana ogsoon yahay alcurfu muxakam curfigaa xakam laga dhigaya dee maanta markaa waxaa weeye lama odhanaayo qofka muruu'adiisii iyo sharaftiisii way dhacaysaa hadduu madaxiisu faydan yahay oo markhaati geli maayo la odhan maayo alcurfu qad tagayar waagii hore qof mas-uula oo madaxiisu bannaan yahay lama arki jirin laakiin maanta dee waa badan saas aawadeed xukumkii markaa ka dhalanaya iminka kama dhalanayo culammaduna waxay isla oggol yihiin yacni curfigu inuu isbeddelaayo haddii curfigu isbeddelo xukunkuna inuu isla beddelaayo xukunkuna inuu isla beddelaayo alaxkaamu tatagayar bitagayuri alaxwaal yacni axkaamta yacni curfiga ku dhisani dee waa isbeddeshaa haddii markaa waxa weeye curfigii isbeddelo oo daabitka loo eegayo dee curfigu ahaa curfiga ayuu ahaa ya wakhtiyada qaarkood ayaa marka wax la kala iibsanayo siiqa in lagu dhawaaqaa lagama maarmaan ahay waa kaa siiyey iyo waa kaa siistay yaa waxaa soo darriyey mucaataa wax la yidhaahdo inaan siiqadii lagu dhawaaqin ee shaygu haddii aanu ahayn wax weyn oo dee maal fara badana aanu ahayn in lagu kaaftoomo isdhaafsiga iyo isku beddeledka war imisaad siinaysaa intaa intuu isbaadhuu dhiibayaa kiina waa u soo qaadaya waa u dhiibaya waa la dhaqaaqaya waayadii hore waxay odhan jireen culammadu oo kutubta fiqiga ay ku odhan jireen baycaasi asixi maayo laabudda min siiqa in lagu dhawaaqaa sharti ah waxaan maqlay wadaad baa beri burco dukaan qabsaday dukaan buu markaas samaystay dukaankii markuu samaystaa wax laga iibsadaa markaasuu yidhaha intaasaan kaa siiyey waan kaa siistay dheh qof walba waa ku yidhahdaa intaasaan kaa siiyey waa kaa siistay dheh dad fara badani dee waxaweye uma hoggaansamayaan marka bayculmucaataa dee waxa weeye isu dhiibkaasuu ku asaxayaa oo ku sugnaanaya calaa kulli xaal kole madaxa in la asturaa waa fiican tahay waxa lagu asturayaana haddii waxa weeye ay dee cimaamaddii noqoto iyo hadday koofiyad noqotaba waa shay wanaagsan weeye waa shay wanaagsan weeye ciddii marka waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam kudayasho uu ku dayanayo u samaysa iyo jacayluu nebiga jecel yahay sidaa u samaysana ahlucilmiga qaarkood waxay dhahaan sidayn soo sheegnay waa loo rajaynayaa in laga sawaabiyo oo uu ajar markaa ku helo waa laga rajaynayaa inkastay culammadu yidhaahdeen waa min sunan alcaada oo shaygii caado uu nebigu u sameeyey caado in loo sameeyo ayaa asal ah yacni caadadana wixii uu nebigu sameeyey ee aan qawli loo hayn waxaa lagu xambaaraya cala alibaaxa xadiiska boqol iyo siddeed iyo toban qaala xaddasanaa yuusuf bnu ciisa qaala xaddasanaa wakiic qaala xaddasanaa abu sulaymaana wa huwa cabduraxmaani ibnu alghasiil can cikrimata can ibni cabbaas ana nabiya sala allahu alayh wasalama khataba annaasa wa calayhi cimaamatun dasmaa cisaabuu idiin qoraya soma nusakhaa kala duwan cisaabadu bukhaarina waa ku sugan tahaye nusakhuna waxa weeye qaarna cisaabay qorayaan qaarna cimaamay qorayaan yuusuf ibnu ciisa horaynu usoo aragnay wakiicna waa saa si la-eg abu sulaymaan baa inagu cusub abu sulaymaan waxaa fasiray tirmidi oo waxau yihi wa huwa cabduraxmaan ibnu alghasiil cabduraxmaan ibnu alghasiil weeye waa cabduraxmaan ibnu sulaymaan ibni cabdillaahi ibni xandala yacni wuxuu ka isiran yahay xandala ayuu ka isiran yahay oo ghasiilulmalaa'ika ahaa ghasiil waxaa loo yidhi xandala saxaabiga la yidhaahdaa isagoo galmo sameeyey oo haweenaydiisii u tegey ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u yidhi soo baxo jihaadka u soo baxa deedna degdeg buu u soo baxay maydhashadii uu janaabada ka maydhanayay kama gaadhsiin ee suu amarka nebiga sala allahu alayh wasalam si degdega u qaato u fuliyo ayuu soo baxay isagoo janaabadiisi leh jihaadkii iyo dagaalkii buu galay waana lagu dilay malaa'igtaa maydhay yacni waxay ka maydhay waa xagga janaabaday ka maydhay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo waxyoodoo loo sheegay in malaa'igtu maydhay waxa la weyddiiyey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam u weyddiiyey ama uu cid u diray calaa kulli xaal haweenaydiisii ninkaa xandala haweenaydiisii buu markaa la weyddiiyey oo lagu yidhi maxaa sha'nigiisu ahaa yacnii isaga malaa'igtaa maydhaye shuhadadii kale may maydhine maxaa xaalkiisu ahaa dabeedna waxay tidhi janaabuu qabayoo amarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu degdeg u qaato janaabadii kama maydhan sidaasay sheegtay ghasiilulmalaa'ika la yidhi marka xandala u awow ah oo ghasiilulmalaa'ika ah marka ibnulghasiili marka la leeyahay dee laba waasidaa u dhaxaysa ghasiilulmalaa'ikaoo xandala ah waxaa u dhexeeya cabdiraxmaan aabbihii oo sulaymaan ah iyo awowgii oo cabdullaahi ah marka cabdiraxmaan ibnu sulaymaan ibnu cabdillaahi ibni xandala waa nin saduuqah laakiin qadar markaa yaaro dacfiga ku jira dacfi aan weynayn ayaa markaa ku sugan atbaacu taabiciinta dabaqaddii ugu horraysay baanu ahaa bukhaari iyo muslim waxbay u weriyeen abu daawuudna waxba u wariyey tirmidina shamaa'ilka keliyuu wax ugu wariyey ibnu maajahna waxba u wariyey waxaa ku filan calaa kulli xaal in bukhaari iyo muslim ay wax u wariyeen ayaa ku filan cikrima waa mawla ibnu cabbaas weeye xadiidkani waa xadiis saxiixa weeye bukhaarina saxiixiisu ku soo wariyey can ibni cabbaasin ana nabiya sala allahu alayh wasalam cikrima wuxuu ka sheegay ibnu cabbaas in nabigu calayhi salaatu wasalaam khataba annaasa dadka u khudbadeeyey wa calayhi cimaamatun dasmaa walxaal calayhi iyadoo korkiisa ay ku sugan tahay yacni madaxiisa korkiisa ay ku sugan tahay cimaamatun cimaamadi ku sugan tahay nusakha qaar waxay idiin qorayaan cisaabatun yacni markaa cisaabo iyo cimaamana waa bimacnan cisaabana waxa la yahay wixii madaxa lagu xidhaa la yidhaahdaa cimaamana waa saas si la-eg cimaamana waa saas si la-eg haddaad kutubu luqa baadho oo aad markaysaa alcimaama baadho waxay odhanayaan waa wixii marka waxa weeye maa yulafu cala alra'si wixii madaxa lagu xidho ayaa la yidhaahdaa cimaamad la yidhaahdaa bacdigoodna waxay odhanayaan cisaaba iyo cimaamah waa bimacnan ayay odhanayaan wa calayhi cimaamatun dasmaa ama wa calayhi cisaabatun dasmaa iyada oo nebiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa ay ku sugan tahay bimacnaa madaxiisa korkiisa ay ku sugan tahay cimaamadi ay ku sugan tahay cimaamadaasoo madoobi cimaamad madoobi ay ku sugan tahay dasmaa culammadu waxay yidhaahdeen badiba waxaa loo jeedaa way madowdahay baa loo jeedaa waxaa kaloo loo fasiray dasmaa in laga tilmaamayo waa cimaamad marka waxa weeye midab leh oo bimacnaa dufan markaa yacni ay lahayd daraaddeed ayay marka waxa weeyaan yacni noqotay mid waxa weeye markaa qadar markaa madowi uu ku jiro yacni markaa saasoo kale taasna waa la yidhi oo in laga tilmaamayo waa muladakha bidasam yacni dufan bay markaysa markaa ku dheehnayd oo waxa weeye udgoonkii nebigu ismarin jiray calayhi salaatu wasalaam iyo waxa weeye dufankii uu ismarin jiray ayaa markaa laga tilmaamayaa in marka waxa weeye ay markaa xoogaa yacni markaa midabkeedii ay taraxday laakiin labada weji waxa fiican alwajhu alawal ayaa fiican oo ah in laga tilmaamayo dasmaa bimacnaa sawdaa in looga jeedo taasaa fiican laakiin marna lagu xambaari maayo inay uskag la madoobaatay lagu xambaari maayo inay uskag la madoobaatay taa laguma xambaarayo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam munaasib uma aha ee waxaa laga tilmaamayaa sida saxan oo fiican in looga jeedo yacnii midabka madowga in laga tilmaamayo khudbadda nebigu calayhi salaatu wasalaam uu khudbadaynayey waxay ahayd dabayaaqadii noloshiisa markuu sakaraadka ahaa oo xanuunkii geeridiisa ku sugnaa wakhtigaasuu khudbadeeyey xadiiskanna waa xadiis saxiixa bukhaarina saxiixiisuu ku soo wariyey oo alfaad kala duwan isagoo ku soo warinayo ibnu cabbaas wuxuu odhanayaa kharaja rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam fii maradihi aladii maata fiihi bimilxafatin qad casaba bcisaabatin dasmaa xataa jalasa cala almimbari faxamida allaha wa asnaa calayh yacni wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo baxay xanuunkii geeridiisa isagoo ku sugan xanuunku u dhintay isagoo nebigu ku sugan buu calayhi salaatu wasalaam soo baxay oo waxa weeye mara marka ay u saaran tahay xaggan garbaha riwaayo kalea sheegaysa wa calayhi milxafatun mutacatifan biha calaa mankibayh iyaduna bukhaari weeye ta horena waa bukhaari qad casaba bicisaabatin dasmaa madixiisana ku xidhay yacnii cimaamad madow ku xidhay ilaa uu mimbarka ku fadhiistay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeedna allah buu mahadiyey allahna waa ammaanay waa khudbaduu mimbar ka khudbadeeyo tii ugu dambaysay maalintaa dabadeed mimbar ma korin bay yidhahdeen culammadu yaa riwaayada xadiiskaa bay ku sugantay in maalintaasi ay ahayd maalintii ugu dambaysay ee uu mimbar korkii yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam ka hadla mimbarkana isagoo ku fadhiya oo aan taagnayn ayuu nebigu ka hadla khudbaddaasi marka muxtawaheedu waxay ahayd inuu u dardaarmayo ansaarta in la ilaaliyo oo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadku inay fara badanayaan qolada ansaarta la yidhaahdana inay tiro yaraan doonaan saas aawadeed ansaar ha la ilaaliyo kooda marka waxa weeye xumaato fala yacni markaa iyo kooda wanaag falaba ha la dhowro ha la ilaaliyo markaa dardaarnu ansaar u dardaarmayo dadku inay ilaaliyaan oo saxaabadii muhaajiriintu ay iska ilaaliyaan ama ummadda kaleba markaysa markaa ee aan ansaar ahaynba ila xukunka iyagu ansaari qaban mayso xukunkii quraysh baa qabanaysa inay markaa ilaaliyaan oo aad yo aad markaa u dhowraan ansaarta ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku dardaarmay waxaanu tilmaamay inay ansaartu tiro yaraanayaan sidaasuu sheegay marka dardaaranka caynkaasa ayaa ugu dembeeyey khudbaduu nebigu ku khudbadeeyo mimber korkii ka khudbadeeyo marka maalintaana wuxuu xidhnaa cimaamad madow ayuu xidhnaa calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa saynu hore u soo aragnay yacni midabka marka waxa weeye cimaamadda madow in la xidhan karo ayaa laga qaadanaya iyadoo midabada kalena la xidhan karo laakiin afdalka waxaynu sheegnay inuu yahay caddaanta inuu yahay ayaa laga qaadanaya cimaamadda nebiga calayhi salaatu wasalaam qadarkay la ekayd waxba marka waxa weeye daliil caddaynaya ma hayno ahlucilmiga qaarkood baa waxay yidhahdeen nebiga waxaa u sugnaatay laba cimaamadoodoo midna ay yarayd midna ay dheerayd culammada qaarkood baa sidaa yidhi oo waxay sheegeen ahlucilmiga qaarkood cimaamadda nebiga calayhi salaatu wasalaam cimaamad aan dheerayn oo lix dhudhun ah ama lix ama toddoba lix dhudhun ah inuu markaa nebiga u sugnaatay calayhi salaatu wasalaam cimaamad dheer oo laba iyo toban dhudhunana inay u sugnaatay sidaa nawowi baa laga sheegay laakiin culammada qaarkood waxay yidhahdeen wax riwaayo oo caddaynaysa sidaas yacni ma hayno wax riwaayo ah oo sidaa caddaynaysa ma hayno ayaa ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen dheerarka caynkaasna waa dheerar aad u dheer culamada qaarna waxay sheegeen taa markaa gaaban yacni waxay ka dhigeen yacni toddoba dhudhun ayay ka dhigeen calaa kulli xaal laba iyo toban dhudhunna dee aad bay u dheer tahay marka calaa kulli xaal daliil markaa sidaa caddaynaya mar haddaan lahayn waxba la ictimaadi maayo taas taana saas yadaa weeye wuxuu soo naqlinayaa baajuurigu bacdi inay yidhaahdeen sawdaa lafteeda ay ku fasireen waxaa loo jeedaa yacni uskag bay isla beddeshay laakiin tan noocaasa wuu raddinayaa wuxuu odhanayaa wa anta khabiirun bianna hada calaa khilaafi aldaahiri maca annahum qad bayanuu xikaman fii iihaari alaswadi fii dalika alyowm macnahaasi wuxuu khilaafsan yahay daahirka xadiisku khilaafsan yahay daahirka xadiiska hadduu khilaafsan yahayna dee waxa weeye in daahirka lagu xambaaro asal ku yahaye macnaha daahirka ka khilaafsan in lagu xambaaraa sax ma aha haddaan deliil loo haynin deliil loo hayaana ma jiro marka sawaadkii asligaha in lagu xambaaro saxdu sidaa weeyi halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk